will have a very good day.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbacaha bisha julaay waa labiyo labaatan sannadka laba kun iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhka aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo barhkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayda saaka iyo caalamka waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo diiday ciidan ay yeeshaan dalalka kulaala badda cas haddii somalilan ayna qayb ka ahayn ciidinaan uguma tasho badda cas dowladaha badda cas ini waxaan u samaynayaa ciidan difaaca ee magacayaasha badan stada dowladooda waxaanu cod dheer u sheegaynaa badda iyo bariga yaga annagaa difaacana cid aan nagala tashanna imanna mayso kana yeeri mayno waxaad sidoo kale maqli doontaan wasaaradda caafimaadka kenya oo khubro caafimaad u kala dirtay deegaanada dalkaasi oo kuwa soomaaliduna ay ku jiraan sharciyo cusub oo lagu soo rogay bajaajleyda laascaanood iyo xaaladda kalluumaystada jabuuti hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii caalamku inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid sanka dalka yukrain waxaa la soo badbaadiyey dhammaan saddex iyo toban qof oo afduub loo haystay kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi valadimir zelenski uu khadka telefoonka kula hadlay nin afduubtay dadkaasi kadibna ku qanciyey inuu sii daayo ninka afduubka ka dambeeyey ayaa mid ka mid ah dalabyadiisa uu ahaa in dowladda ay ayido oo ay faafiso filim dokumentari ah oo ka hadlaya xuquuqda xayawaanka kaas oo soo baxay sanadka labada kun iyo shantii booliska ayaa xiray qofka dadka ku afduubay magaalada lutski kaas oo ay sirdoonka dalkaasi magaciisa ku sheegeen meskamin karazof oo ah afar iyo afartan sano jir u dhashay ukrain si loo soo daayo laheystayaasha ayuu madaxweyne zelenski bartiisa facebook ku baahiyey muuqaal yar oo uu ku sheegayo in filimka la daawado balse ka tiray bartiisa kadib markii la xiray qofka lagu tuhunsan yahay inuu afduubka ka dambeeyey dowladda maraykanka ayaa talaadadii shalay cunuqbatayn ku soo rogtay xeer ilaaliyaha guud ee dalka venezuela kadibna madaxiisa dul dhigtay abaalmarin lacageed oo gaaraysa shan milyan oo dollarka maraykanka ah oo la siin doono ciddii soo gudbisa xog suuro gelinaysa xarigiisa maraykanka ayaa bishii maarso ee sanadkan michael moreno ku eedeeyey musuq maasuq sidoo kale horey ayay dowladda maraykanka u gelisay liiska madow kadib markii ay maxkamadda sare ee uu qaadiga ka yahay ay waxba kama jiraan ka soo qaaday baarlamaankii uu mucaaradka hogaaminayay ee venezuela sanadkii labada kun toddoba-iyo tobankii cunaqabatayntan cusub ee ay waaxda arrimaha dibadda maraykanka saartay xer ilaaliyaha guud ee venezuela ayaa isaga iyo xaaskiisa ka joojinaysa inay u soo safraan dalkan maraykanka sidoo kale waxaa la xayiray hanti kasta oo u taalla maraykanka dhegaystayaal warkii caalamka waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii caalamkiina la socodsiinayey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay nabadgelyada geeska afrika isagoo tilmaamay inay soo dhoweynayaan cid kasta oo somalilan wax la qabsanaysa waxaanuu ka digay ciidanka loo samaynayo dalalka kulaala badda cas taasi oo uu sheegay inaanay somalilan ogolaan doonin haddii aan lagala tashanin faahfaahinta warkan waxaa hargeysa ka soo diray waryahayga khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sidan ka sheegay mar uu u xidhayay tababar u socday muddo ciidamo ka mida booliiska iyo milatariga somalilan oo lagu soo xidhay tababarkaasi dugsiga tababarka ciidamada ee lix leh madaxweyne biixi ayaa isagoo la hadlayay ciidamadaasi tababarka u xidhmay waxa uu ku dardaarmay carabkana ku adkeeyey somalilan ay u taagan tahay nabadgelyada wadamada jaarka waxaan u sheegaynaa caalamka iyo jaarka yaga inaanu nahay dad aaminsan ku dhaqmaaya nabad jaarka yaga oo dhan oo dhinac kasta naga xigo waxaan u fidnaa gacan nabadeed haddii xitaa aan isqabana inaanu habwada hadala oo nabadgelyaa wax ku xarino dadka soo daaray ugaaragaan unahay dagaal iyo qax uma baahnin caruurtayada iyo inta naga dambaysaa inay taa gashada diyaar mani gudaheena iyo dibadkoona nabad baanu ciduba u haynaa oo dalka dariska ah caalamkana nabad baanu haynaa wax kastoo horumarka iyo biniaadmiga dhigaya waan kasoo jeeda wax kastoo biniaadmiga iyo caalamka u horumarinayana qayb baanu ka nahay mid baanu soo sheegaynaa annaga soomaaliad baanu nahay cid walba dantaydaanu kula shaqaynanaa iyo danta horumarta dalkayaga qof kasta oo nala shaqaysanaya oon waxba qabsanna diyaar baanu nahay annaga oo laba dowladood oo siman ah oo saa garabkayga isaga eegayna ayaa lana dal iyo dad baanu nahay maxaanu kula qabana cidna ka yeeli mayno wax annaga qarnimada iyada waxu dhimaya madaxweyne muuse biixi cabdi inkasta oo aanu dal gaara carabka ku dhufanin haddana waxa uu soo qaaday ciidamada dhowaan la sheegay in loo sameeyey badda cas kuwaasi oo uu sheegay in dalalka halkaasi ku shiray islamarkaana ciidamadaasi sameeyey aanay somalilan cidi u matelayn ciidina naguma matasho badda cas dowladaha badda casini waxaan u samaynayaa ciidan difaaca ee magacayaasha badan steeda dowladooda waxaanu cod dheer u sheegaynaa badda iyo bariga yaga annagaa difaacana cid aan nagala tashanna imanna mayso kana yeeli mayno mana nihin qula ku baqanaysa cid baa xoog weyn iyo taagiibu wataa midna ma aaminsanin midna ma aaminsan ma nihin qula taa ka baqanaysa hadalka madaxweyne biixi ee la xidhiidha in somalilan cid kasta ay wax la qabsanaysa ayaa ku soo beegmaya wakhti ay toddobaadyadii ugu dambeeyey somalilan iyo taiwan xidhiidh gaari dhex maray sidoo kalena wafdi sare oo ka socda dalka masar ay kulan la yeesheen madaxweynaha somalilan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada khadar maxamed cakule v o e hargeysa
wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya ayaa dhammaan maamulada uu dalkaasi ka kooban yahay u kala dirtay khubaro aqoon sare u leh la tacaalidda cudurka faafe ee coronavirus xilli dadweynaha maamuladaas ku dhaqani ay dhaliilayaan adeegyada la bixinayo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa gaarisa soo diray waryahayga maxamed faarax shiree wasaaradda caafimaadka ee heer qaran ee dalkani kenya ayaa wafuud iyo weliba dad khubara u kala diraysa guud ahaan gobolada dalkani kenya khubaradaasi oo kowntiga wajeer ka dega ayaa soo indhaindheeyey habraaca iyo dowlada wajeer county ay u raacaysa oo ka hortaga cudurka coronavirus waxayna booqdeen qeybo kala duwan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee kowntiga wajeer mudane ismaaciil ixsaaq oo warbaahinta la hadla ayaa ka waramaya socdaalka wafuudaasi khubarada ku ah ka hortaga cudurka coronavirus kalana talin doona wasaaradda caafimaadka heer deegaan dad ka socdo eh, idaaradda caafimaadka eh, eh, nairobi ka yimid waxaynu u imaadeen inay la shaqeeyaan caawiyaan eh, countiga En, waxay u imaadeen inay eegaan arkaan wixii countiga ay samaysay Eh, boorka markay ka soo degeen waxa ay la kulmeen governaga oo ay meeting la lahaadeen kadibna waxay la kulmeen deputy governaga iyo idaaradda caafimaadka ay ku kulmeen governor ah, xafiiska governaga boardroomkiisa kadibna waxaan tagnay afia house meesha annaga aan ka shaqayna caafimaadka waxaana ku wareegeynay qoobaha iyo meelaha lagu haya dadka xanuunsan oo covid 19 qabaan mudane cisaaq waxa uu sheegay in ay tahay mid wax badan ka bedeli karto khubaradaasi dowladda dhexay u soo dirtay gobolka ka hortaga cudurka coronavirus dowladduna haatan ay la sii daalaadhacaysa ka hortaga cudurkaasi wuxuuna ka warbixiyey guud ahaan tirada iskucelcelis cudurkaasi coronavirus uu soo ritay countiga wajeer countigan eh, sagaal iyo toban qof ilaa hadda laga helay cadu- ah, xanuunka covid 19 lix iyo toban way ka bogsoodeen waana la sii daayay laba qof ayaa hadda ilaa hadda lagu hayaa em, isolationka hal qof waxaas ku jira home based isolation waxa la yidhaha gurigooda lagu hayaa laba jeer baas qofkaas negative noqday hal mar aa u dhimin insha allah waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ka bogsoodo ayada iyo kuwa kalaba tira aad u fara badan gobolkani muusan soo ridan cudurkaasi coronavirus balse shacabka ayaa welwel iyo cabsi fara badan ka qabo adeeg bixinta dowladaha wajeer iyo mandheera ee inta badan ka hortaga cudurkaasi coronavirus loogu hortegayo oo hoosudhac fara badan laga dareemayo waxaa jirta shaqaale dhakhaatiir ah oo dowladaha wajeer iyo mandheera iyo guud ahaan dalkani kenya ay dowladda dhexe usoo dhaadhicisay oo ilaa ay haatan qoraaladoodu ay ka socdaan qeybaha kala duwan ee dalkani kenya gobolkana waxa uu ka helahiyaa qeyb libaax maxamed faarax shire v o a garisa
dhalinyarada mootobajaajka uga shaqaysata magaalada laascaanood ayaa dib u bilaabay howlahoodii kadib muddo laba maalin ah oo ay u xayirnaayeen ismariwaa u dhexeeyey maamulka magaalada iyo bajaajlayaasha warbixintan waxaa laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol amare lasoo rogay ayaa sheegeen inay saameyn ay ku yeesheen iyadoo dowladda hoose degmada laascanoda horey ugu samaysay kaltan ay qoloba maalin ku shaqayso waxayna sheegeen bajaaslayaasha in haatan lagu soo rogay inay qaataan liisan kuwaasoo sheegay in culays badan ay ku keenayso cabdiraxmaan cabdilaahi faarax oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada laascanood ayaanu wax ka weydiinay qorshayaasha kala duwan ee gobolka sool iyo gaaraan degmada laascanood ee lagu samaynayo bajaajyada kala duwan markii u horreysay bajaajyadihii waxaan u kala qaybinay laba qaybood a iyo b baan u kala qaybinay waxaa kaba howlgalaa lix boqol iyo afartan bajaaj saddex boqol iyo labaatanba maalin bay shaqaysaa waxaa wata rag yar oo dhallinyaraa oo tahriibta laga ilaalinayo kuwii abaaraha xoolahoodu ka dhammaadeen intaana nidaamkan samayn waxaa jirtay in bajaajtu wax la kufsan jiray wax la dhici jiray dhibaata imaan jirtay meel la raacana aysan jirin haddeer nidaamkan intaan gacanta ku hayno gaari kasta markaan diiwaan gelinayna waxaanu samaynay qof mas-uula inaanu yeedhnay haddii wiil yaroo dhallinyaraha xitaa wato waxaanu ku xidhinay qof faamiligiisa inuu keeno damaanad qaabta isagiiyo bajaajtiisaba waxaanu ka haynaa foom iyo rikoodh ah diiwaankoodii iyo qofkii mas-uulka ka ahaa cabdiraxmaan qorshahaad ka leedihiin in dhallinyaradan gaadiidka bajaajka ee lixda boqol gaariga ku shaqaysanaya maxay tahay ujeedada koobaad ee laga leeyahay in suuqiisa waxankii ka yaraado suuqii hadda kahor suuqa laascanood ugu weyn wuu xidhnaan jiray waxaa taagnaan jiray lix boqol oo gaari markay magaalada soo gasho waa garan kartaa dhibaatada ay leedahay iyo jaamkeeda hadda baabuurtii way yaraatay saddexdaa boqol intaasoo laamiya ee laascanood u kala jaba bay kala raacaan suuqiisa waxankii uu ka yaraaday marka qorshahan ka leenahay waxaa weeye in magaaladu bilicdeeduna soo baxdo dadku kala shaqaystaan kala ceeshaan geesta kale gudoomiyaha bajaajlayaasha degmada laascanood oo muuse dubad boos ayaa v o a u sheegay in in laba maalmood aysan shaqo tegin waayo qofka biniaadanka marka wax soo kordhaan dee waa iclaan baa la sameeyaa waa loo yeedhaa dadku waa dad muwaadiniinoo magaalada degan war waxaasaa laydinka baahan yahay ama taymkaas ugu dambayn looma sheegin sidii dad dembiye galay ayaa geerashadii loogu daatay waa la tallaashay qaar way dhaceenoo way burbureen dad baa wax ku noqday caqabadda jirtaa marka waxa weeye nidaamkii hore e iyo b da waa la sameeyey wuu hirgalay kan haddeerto caqabadda ugu weyneena haysataa waxa weeye maalin walba yadaan waxba naloo sheegin baa dadka hantidooda lahaansaabgaraynaya saldhigyada la geynayaa caqabadda jirtaa waxa weeye markaa dadkan in wax loo sheego waayo sababtoo ay tahay caqabadan haysataa caqabado badan badan badan baa dadkan haystaa waxa weeye caqabadaha waxaa ka mid a hadda waxaa leeyay liisan baa laydinka rabaa liisanku dee dadku sharci ma diidana laakiinse liisanku waynu broseys maraa laakiinse liisan leeyahay qori caaraddii baad ku qaadanaysaa gaariga waa lagaa xeraynayaa liisanku broseys buu maraa marka anagu liisamada ma diidanin wax kastoo sharci ah waanu ogolahay dhalinyaro badan ayaa ku shaqaysta kuwa ayaa leh xaasas kana raadsada nolol maalmeedkooda sida uu ii sheegaya farxaan axmed nuux waa mahadsantahay cabdikariin olol walaale anigoo ah dhallinyarada ka shaqaysata mootobajaajka gobolka sool ee ku xamaasha oo reer iyo caruur ka masruufta cashuur baanu bixinaa eyo b bay soo dejiyeen waanu qaadanay annagu ma diidanin wixii xaqno lagu leeyahay laakiinse wixii xaqdarraa ee naga raadinayaan waa khalad xaqdarra maalin walba mana qaadi karno maalin walbana shuruuc cusub bay noo keenaan saddex shatay naga maqnaadaan maalin afraadka oo nimankaasi noo yimaada iyadoon waxba naloo sheegin baa mar walba amarna lagu soo rogaya farxan waxaa naloo sheegay in laydin weydiiyey inaad liisan qaadataan arrinkaasoo kale miyay ka soo horjeedaan inaad liisan samaysataan laysanka bataaja saddex darawal baa wadaa gelinka hore mid baa wadaa gelinka dhexe mid baa wadaa gelinka dambe mid baa wadaa laysanka siday suuragal u noqon kartaa in mataqaanaa loogu sameeyo ilaan saddex darawal baa iskaga degaye maanta markuu mid kaxayo berri mid baa kaxaynaya gelinka hore markuu mid kaxayo gelinka dambe mid baa kaxaynaya suuragal noqon mayso inkastoo ay horey u hirgaleen kuna heshiiyeen dowladda hoose degmada laascanood iyo bajaajyada muranka haddani taagan ayaa asalka ku haya wasaaradda gaadiidka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka ee somalilan oo soo rogtay in dhallinyaradan bajaajyada wataa la siiyo liisamo waxayna sheegeen in halkii bajaajba ay wadaan saddex dhallinyara cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal kalluumaysatada dalka jabuuti ayaa sheegay in ganacsigii kalluunku uu hadda soo noqonayo kadib muddo uu gaabis u ahaa xanuunka covid dartii ganacsatada ayaa sheegay in marka la gaadho xilliga jiilaalka ee fooda nagu soo haya uu ganacsigu sida uu hadda yahay kasii wanaagsanaan doono wariyaha v o eda jabuuti sagal siciid faarax ayaa la sheekaysatay qaar ka tirsan kalluumaysatada dalkaasi
markii hore kofidka markuu nagu dhacay ya suuqu nagu irxumaa oo dee wax kaloo dee nalagu caawiyana maba jirin badiye laakiin iminka ahaan wallahi alxamdulilah baan taagana sidii hore wayar dhaanna waktidan dee suuqu iskeeru xun yahay magaran de marka iminka bisha sagaalaad bisha tobanaad markaan de qabowga aan galayno ayuu suuqu iskeeru fiican yahay maxaa kala diibisaan een, oon oon ka ahayn qoqobka waxaan iibinaa kale saangada baasha la dhaha maqaska ya aargoosatada waana kondhanaada laangus ya ayaan iibinaa alxamdulilah waa socdaan iminka de waa yar ballaameen waxaasi waa iska horsadaan dhaladii iyo dadka hadda ajanabiga ayaa naga qaatay saangadii iyo aargo- aargoosatada laakiin dadkeena waddankuu ku yaryahay waaqab buu ku badan yahay dadkeena waddankeena iyo kalluun saangadan may naga qof mooyaane nagama qaato kalluunka iyo hilibka ka jeceli saangada marka weyn
E, kii kuugu badnaa aad soo iibiso ama ama qoqobkii kuugu badnaa ama wixii badda ka soo baxay kuugu fiican aad iibiso ma xasuusta qoqobhaan buu ahaa ilaa saddex boqoloo kilo afar boqoloo kilo waan maalin qura beriga markaa de gaalaa joogtay isaan ma ahayn dhulka faransiis baa joogay maraykanka nishadabuuna soo galay dhulka faransiisku ah oo dhaladu gaal- caddaan baad ka haysan jiray Een, ka waran qoysaskiina noloshooda ku filan yahay boqol kiiba boqol wabadada waan ka korsanay alxamdulilah rabbilcaalamiin wax fiican waan ka korinay alxamdulilah baa waad cuntaan qudhinna markaad cuntaan ba liga warramo wallaahi si fiican baanu cunnaa qayliin baanu ku cunaa haddaan doono qoqobka halka qoqobka qayliin baanu ku cunaaba oo see qeyrin ugu cuntaa isagoo isagoo bisleen maya waa iskuma badinays calooshaada ma qaada haddaad eh, isku badaysid xabeed adoo de sida looska ayaa xab- xabad yar aduu cuni de jirkaagu nafkirinaya
haddaad u sawirto een, qofan qoqob garanayn madaad u sharaxdo sawirkiisa qaabku u egyahay siduu sid- maxaad maxaad ku tilmaami lahayd waxaa ka soo qaadi karayaaba dee shaygan waa ajaxi badan baa odhan karaanu ma garat oo mada isagoo calool Shay- waa baruur yaro waana waana vitamin jirka bini'aadanka ayuu fiican inta xabadda ugu roonay qaradda kookaha laagta xabadda ugu weynaato qaradda kookaha ayay laagta kaasna waa qaali dee gawaaweyn dee kaasina ugu yaalla dadka inaad arkaan maleeyebe
imise nooc buu u kala baxaa markaa qoqobka wallaahi toddoba nooc buu kala kacaa lamber one lamber two lamber three lamber four ya lamber two lamber five no lamberu kala leeyahay marka inta badan anagu haddaan ree jabuuti nahay lamber one-ka ya ma hayno Ha, lamber two ilaa lamber three waxaa baan haynaa wixii ka ka hooseeya oo dhan.
xilmaa la soo jilaabtaa la qabtaa ma sida kalluun kaloo kale habeenkii la qabtaa mise maalintiina waa la helaa maalintiina waa la helaa habeenkii waa la qabtaa ninkii doonya waaweyn leh wuu helayaa wax laakiin dee annagu dad ka danyaraan aho daciifa magaran shabaagta maan la tagnaa subaxa shanta subaxnimo ya sagaalkan waa la keenaa wixii ilaahay dee soo siiyada markaa waan kaysannaa saan dee galabta u iibinno ama subaxaba dee
waxaa jira dhallinyaro yaryaroo eh, qudhoodu isku daya inay badda ka ka- ka wax ka samaystaan Een, weli qof ma barteen dhallinyaraha sida sida loo daadi weli qofka dhallinyaraha ma barteen sida loo samaysto dhalinyarada dambay bartaan ha famigidi kolkii qafkii kacadde bashaarku qaar buu dhalaamaa bilyaarka uu dhalo qaar dee iskooladay dhigtaan qaar dee iskoolkii iska guudo galabadda u jiraan Oo dee si- aqoonta dee aabigaaba ka shaqaynayo siduu u shaqaynaya uu garanaya markaa uu barayaa dee laba cisho toddobaad unbay qaadanaysaa sidii shabaga loo tuuriyey sidii alaabta laisku yerin jiray yaryaryin weli ciyaalkaygu iskoolay dhigtaan haddii alla ka dhigada haa waan baraya haa waan baraya waa shaqayna haa marka qofku waa inuu dabaasha yaqaano horta marka hore.
marka hore waa inuu dabaasha yaqaano wax kastaa la kulmi kara meelna wuu ku dhici karaa qacana horta waa inuu dabaasha yaqaano wuu isku badbaadin kara dee hadduu ku dhacdo haa
marka qabowga iyo kuleylka kalluunka xilmaa la helaa kulaalka iminka waqti ahaantan ya kulaal baan ku jiraa ma kalluunku dee dhulku yaallaa oo waa raqiis qiimahaan shan boqol afar boqol ayuu tagaa iminka kalluunka deeraga lagu sheegayo ya waa kalluunka dee maanta jabuuti ugu qaalisan magaran uu jabaadi afar boqol shan boqol buu tagaa imika ahaan markuu de dhulku qabobana de kun iyo shan boqol iyo kun iyo sideed boqol ayuu marayaa dee waxaad eh, waxaad ku qaadaan sallado baashan laga sameeya cawda ha ma- maxay maxay marka u taraysaa isaga
simbiiladu way qaboojiyaan iminka intuu doono ayuu simbiilka ku jirayaa waana weelkii lagu soo guray qobob noo hanayaa waa la- waan- waan- waan rushnaa marka dambe baraa waxaa yareer baan ku shubnaa marka dib noo hadho baraayadaan samaysanay aan ku shubnaa laakiin baashan aad u iibisa hooqabkaan da'aadu yahay sambiilku wuxuu tilmaamayaa inuu fresh yahay baddana sagaa lagaga soo guraa haa oo shabaga adigu dul shubaa kolba intuu kusoo qabto san buu ku shubayaa markaa sambiilkana ummaddu way barteenoo dee waxay garanayaan ciyaalkii lagu soo gurayay inuu yahay sidaabay dee ummadduna raalli ka tahay ku iibsataa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a kalluumaysatada reer jabuuti oo u warramayay wariyahayga dalkaasi sagal siciid faarax
haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya wariyaheenna minnesota maxamuud mascad
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray horyaalkan gabagabada maraya oo kooxaha qaar hal kulan oo keliya u dhiman yahay kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa waxa ay foodeys dareen watford oo ka cararaysa inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi manchester city waa ay ku durdurisay watford oo weliba macalinkoodii toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka erisay laakiin macalinkii shaqada laga eriyey kooxda wax guula uma keenin oo afar ayaa dusha loo saaray ciyaaryahan raxiim starlin ayaa goolashaasi laba ka mida u dhaliyey kooxda manchester city walow uu iska khasaariyey fursad uu gool saddexaad ku dhalin lahaa maadaama rigoore uu ka khasaariyey kooxdiisa manchester city si kastoo itaaba kooxda warford saddex dhibcood ayaa laga riftay waxayna isha ku haysay kooxdu kulanka dhex mariyey kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo aston villa taageerayaasha watford waxay ku ducaysanayeen in arsenal ay guulaysato maadaama kulanka ugu dambeeya labadaasi kooxood dhibcahoodu ay isku xiran yihiin aston villa arsenal waa ay ka badisay garoonka villabarg ee magaalada birmingham ayayna ku wada kulmeen ciyaaryahanka reer masar ee trezige ayaana goolka guusha u dhaliyey kooxda kubadda cagta aston villa guulihii ay arsenal ku damaashaadaysay toddobaadyadii lasoo dhaafay ee ahaa manchester city iyo liverpool baan ka badinay waxaa lagu xariiqay guuldarro sidaasina saddex dhibcood ayaa looga qaatay haddaba guusha kooxda kubadda cagta aston villa ay ka gaartay arsenal ma ka badbaadinaysaa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska su-aasha iyo kuwo kale waxaan weydiinayaa cabdisaaq cali boos oo ciyaaraha ka faallooda cabdisaaq adigu soo dhawaanaya Ee, ma u malaynaysaa kooxda kubadda cagta ee aston villa guushan ay ka qaadatay ee, arsenal inay u keenayso inay ka badbaado ciyaaraha inay ku noqoto heerka labaad ee waddanka ingiriiska Ah, maxamuud mascade aad ayaad umahadsan tahay kooxda een, aston villa aad iyo aad ayay u dadaaleen maanta markii ay ka badiyeen kooxdii arsenal oo ayaamii ugu dambeysay awooddoodii soo roonanaysay markay ka soo badiyeen manchester city iyo liverpool oo kooxaha ugu awooda badan dalka ingiriis ka mid ah Een, maantana ciyaartii dhacday waxay waxay arsenal waxaa loo moodayay inay degdegayeen laakiin aston villa ayaa ruuga u aastay waxayna kaga badisay hal gool iyo waxba Een, rajada aston villa aad iyo aad ayay u fiican tahay sababtoo ah laba kooxda ay isku haystaan kooxdii badbaadi doonto godka ku dhici doonta waa watford waa isku dhibco laakiin aston villa ayaa hadda koreysa marka goolasha laga dhaliyay loo tiriyo oo aston villana waxay minus tahay lix iyo labaatan gool baa baa lagu dhaliyay laga dhaliyay Een, kooxda la yidhaahdo een, maxaan ku raha watford oo toddoba iyo labaatan gool waxayna la kala ciyaari doonaan labada ciyaarood oo soo socota Een, westham iyo arsenal Westham oo ay aadi doonto Aston Villa oo Westham laga yaabay inay ama bareejo ka helaan ama wax walba laakiin Arsenal oo lafteedu rabto inay European ciyaarto maantana god ku dhacday waxaa laga yaabaa inay Watford aad ula dagaalamaan guriga Arsenal ayaana lagu ciyaari doonaa marka way u egtahay inay badbaadi doonaan Eh, eh.
weliba een, ciyaartooyga u ciyaara een, een, Aston Villa ee loo yaqaano Garlish oo Manchester City iyo kooxo badani Manchester Uni- United iyo kooxo badani ay islahaayeen iibsada maadaama kooxdiisu degayso maanta waraysiga laga qaaday wuxuu yidhi inaan joogo baa laga yaabaa waa hadday badbaaday haddii badbaado Eh, marka aad fiiriso labadan kooxood aston villa oo kale waxay ka mid tahay kooxaha ugu magaca weyn ee waddanka ingiriiska Eh, weliba kooxaha loo tiriyo koobka qaaradda yurub ee champions league loo yaqaano ku- eh, european cup la oran jiray waagii hore ayay ku guulaysatay haddii kooxdaasi marka ay badbaadi weyso eh, ma u malaynaysaa inay degdeg usoo noqon karto mar kale wallahi aston villa horta waxay ka mid ahaan jirtay kooxaha weligoodba ciyaari jiray een, maxaan ku idhaha top flightka laakiin sanado dhaweyta ka hor waatay mar intay goodka gashay een, seere b seer een, division one bay aaday haddana division two bay ka soo aaday marka dadaal fara badan way soo noqdeen marka u malayn maayo way dagaalami doonaan ilaa marka ugu dambeysa waa tahay aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal haddii aan jaleeco dhinaca iyo horyaalka wadanka talyaanigana kulamo doora ayaa layskaga hor yimid oo habeenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray laba kulan kooxda kubadda cagta ee atlanta ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee bolonia halkaasi soola gurigeeda lagu dharbaaxay oo ac milan ay laba gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee ac milan ayaad moodaa maalmahan inay guulaheedii soo ceshanayso kaalinta shanaad ayay haatan fadhisaa iyadoo markaasi xaqiiqsanaysa koobka eurobacab inay ka qaybgalayso ma sahlana inay champions leaga u soo baxdo waayo toban dhibcood ayay ka sarraysaa kooxda ugu hooseysa heerka eh, aaditaanka ciyaaraha champions league oo laziya ah oo kaalinta afraad ku jirta dhegeystayaal barnaamijkii ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabaynaya inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa mascadood la sidaayo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud masacadde oo warbixintaasi ciyaaraha inala socodsiinayey haatanna waxaa la soo gaadhay xilligaan idiin soo gudbin jirnay heestii aan saaka idinku talagallay
joogta wadnahagaadhiyo jiraaye ku hayso jilbahana lagu bidee jeenantii ku sii lahayd jeenankamidii ku sii lahayd jeenantii ku sii lahayd jeenankamidii ku sii lahayd hadday kulaaba joogin sow iil ma jiifteen jeenantii ku sii lahayd jeenankamidii ku sii lahayd jeenantii ku sii lahayd jeenankamidii ku sii lahayd hadday kulaaba joogin sow iil ma jiifteen ruuxaad jalaatay oo beerjile caleen
heestaasi dabacsan ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii subaxnimo dhanka iskudubaridka waxaa inoo joogay bashiir abiikar cabdulaahi idaacaddan waxaa idinla socodsiinayey maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna xigta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan
hadday laabto kaakeedo hadday laabto kaakeedo laabtiisu adna jabkumaalaabne adna jabkumaalaabne martaad kajaamatee hadduu jacaylku laacag yahay jawhariya lool yahay adjawaha masiin leen martaad jaamate hadduu jacaylku laaca